في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo toddobaadkan gebi ahaantiisa baan ku soo qaadan doonno shirweynihii looga tashanayey arrimaha jihaadka bariga afrika kaasoo dhex maray hoggaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa fatwo ka soo baxday kulankaas taariikhiga ah iyo sidoo kale bayaan laga soo saaray shirka oo soconayey shan maalmood iyo mu'asasada alkataa'ib oo baahisay sawirro laga soo qaaday habsami socodka shirka iyo dadkii ka qaybgalay السائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين waa saddexda bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada dhowaan waxaa soo idlaaday kulan taariikhi ah oo dhex maray hoggaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka kaas oo looga tashanayay jihaadka bariga afrika kulankaas taariikhiga ah oo socday shan maalmood oo xidhiir ah waxaa ka soo baxay fatwo ay soo saareen culimmada diinta islaamka iyo sidoo kale bayaan ka hadlaya arrimihii la isla gorfeeyey iyo go'aanada laga soo saaray bayaanka ka soo baxay shirka waxaa akhriyey nabadoon ibraahim oo loo yaqaano shaacirul islaam ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga
bayaan ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika taariikh saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijriya qaala allahu tacaala faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak وحرض للمؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا kadib muddo shan maalmood ah oo uu kulan ballaaran oo wadatashi ah u socday xubno kor u dhaafaya boqol oo kala mathalayay bulshada muslimka ah qeybaheeda kala duwan sida waxgaradka odayaasha dhaqanka culimada iyo hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dhinacyadii kasoo qeyb galay si guud u qiimeeyeen marxaladda uu maanta marayo jihaadka ka socda bariga afrika waxayna allah mahadiis aragti midaysan ka yeesheen dhammaan ajandayaashii laga wada hadlay shirka oo bilowday maalintii sabtida ee taariikhduna ahayd sagaal iyo toban rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijiriya kuna beeqaneyd saddex iyo toban maarso laba kun iyo labaatan waxaa lagu gurfeeyey marxaladda uu haatan marayo hardanka siyaasadeed ee ka taagan bariga afrika duruufaha adag ee ay wajahayaan muslimiinta ku dhaqan gobolka tan diineed amni siyaasad dhaqaale caafimaad waxbarasho iyo jihaadka lagula jiro cadowga allah waxaa shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika intii uu socday warbixinno laga dhagaystay qeyb ka mid ah mas-uuliyiintii ka qeyb galay shirka kuwaasoo ka warbixiyey howlaha ay muslimiinta u hayaan falanqeyn iyo xog isweydaarsi kadib waxaa la isla meeldhigay qodobada soo socda kow in muslimiinta ku dhaqan mandiqada geeska afrika ay wajahayaan duulaan uu cadowgu ku burburinayo diintooda dadnimadooda deegaankooda dhaqankooda iyo dhaqaalahooda labo in huwanta saliibiyadda ah ee kusoo duulay bariga afrika ay sii xoojisay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta dagaalkaas oo ay hormuud ka tahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo kaashanaysa neto iyo amisom duulaanka lixaadsaday waxaa qeyb ka ah olole ballaaran oo lagu dhalan rogayo dhaqanka iyo akhlaaqda jiilka soo xanaqaadaya ee muslimiinta kaasoo duulaankan ka dhigay midkii ugu halista badnaa ee uu cadowgu kusoo qaaday muslimiinta ku dhaqan bariga africa afar waxaa duulaanka saliibiga ah barbar socda shirqoollo ay maleegayaan kooxo u nisba sheegta islaamka sharciyadna siya gumaystaha ummadana ka marin xabaabiya xaqa una taagan hirgelinta himilooyinka cadowga iyo haqardaamada muslimiinta gabagabadii shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee uu qabanqaabadiisu lahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan kow in mujaahidiintu ay sii xoojiyaan jihaadka farduceenka ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta labo in si wada jir ah looga hortago dhammaan shirqoolada cadowgu usoo maleegayo muslimiinta ku dhaqan bariga africa lagana hor istaago gumaystaha boobka uu ku hayo khayraadkeena saddex in waxaa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamulada gaaladu ay ka dhiseen qeybo ka mid ah soomaaliya ay yihiin maamulo riddo ah diinta islaamkana ka baxay waajibna ay tahay in lala dagaalamo sida ku cad kitaabka allah iyo sunnaha nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam mowqifkaasna waxay culimmada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ku xuseen fatwooyinkii soo baxay sannadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan hijiriga ee ka kala dhacay baydhabo ceelasha biyaha iyo buulu burte waxayna culimmada ka soo qiib galay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika mar kale ta'kiidiyeen dhammaan qodobadii ka soo baxay shirarkaas oo ay ka mid tahay gaalnimada ay ku dhacday xukuumadda riddada ah iyo in qof kasta oo muslim ah waajib ku tahay burburinta nidaamkaas iyo garab istaagga jihaadka lagu doonayo in lagu soo celiyo shareecada islaamka afar in ay xaaraan tahay ka qeyb qaadashada waxaa loogu yeero doorashada dimuqraadiga ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu doonayaan in ay ka qabsoonto deegaanada ay xoogga ku haystaan saliibiyiinta sida lagu faahfaahiyey fatwadii ka soo baxday culimmadii ka qeyb gashay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga africa shan in laga hortago waxaa loogu yeero nidaamka federaal oo ah qorshe ujeeddadiisu tahay in lagu kala qoqobo dalka colaadii sokeeye lagu soo celiyo waddankana loogu gacangeliyo gumaystaha etoobiya iyo kenya lix in aada looga digtoonaado qulqulka gaalada etoobiyaanka ah ee soo galaya dalka tiro badan oo ka mid ahna ay saldhigteen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka halkaas oo ay ka wadaan dhibaatooyin saameeyey maqaasiidda shanta ah ee diinta islaamku ilaaliso toddobo in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada muslimiinta ah si ay qeyb uga noqdaan horeynta dhulalka muslimiinta difaaca khayraadkooda iyo unusriyeynta muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena ay uga digtoonaadaan dabinada gaalada iyo murtadiinta siddeed in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta si wada jir ahna looga hortago qof waliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas sagaal in qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah ay ku walaaloobaan diinta islaamka kana fogaadaan wax kasta oo abuuri kara colaado sokeeye toban in maamulada wilaayaadka islaamiga ah ay sii horumariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada muslimiinta sida amniga garsoorka waxbarashada iyo caafimaadka kow iyo toban in la ilaaliyo badqabka dhaqaalaha dadka muslimiinta ah iyo khayraadkooda islamarkaana la taageero lana dhiirigeliyo wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo maalgashiga laba iyo toban in si wada jir ah la isaga kaashado ka hortagga xaaluufiinta lagu haayo dhirta iyo daaqa tallaabo adagna laga qaado dowladaha shirkadaha iyo shakhsiyaadka ku howlan xaaluufiinta deegaanka saddex iyo toban kasoo qeybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood magana u ah qof kasta oo dhibane u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta afar iyo toban waxaa bulshada muslimka ah loogu baaqayaa in ay ka digtoonaadaan cudurrada faafa ee ku soo badanaya dunida sida coronavirus iyo h i v aids taasoo ay faafinteedu kaalin laxaad leh ka qaadanayaan ciidamada saliibiga ah iyo dowladaha taageera ee gaalada ah ugu dambeyntii kasoo qiibgalayaasha shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga afrika waxay tacsi u dirayaan eheladooda muslimiinta ah ee dhibaatadu ka soo gaartay duqeymada maraykanku ka wado wilaayaadka islaamiga sidoo kale waxay u tacsiyeynayaan dadka muslimiinta ee ku nool dhulka ku hoos jira gumaysiga kenya kuwaas oo dilal qorshaysan oo joogto ah kala kulmaya saliibiyiinta kenya waxay kaloo aada uga xun yihiin cadowtooyada guracan ee maamulka abiy axmed uu ku hayo muslimiinta ku nool ethoobiya taasoo ay ugu dambeysay masaajidadii lagu gubay gobolka amxaarada dhammaan xubnaha ka soo qiib galay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ka socda bariga afrika waxay muslimiinta ku dhaqan bariga afrika ugu baaqayaan in ay baraarugaan ayna dareemaan duufaanta cadowtooyo ee ku soo wajahan taariikhdu waxay inoo qeexaysaa in mandiqadani tahay dhul mar walba ay ku hardamaan muslimiinta iyo gaalada kuna loolamaan towxiidka iyo shirkiga sidaa daraaddeed dadka muslimiinta ah waa in ay baraarug u yeeshaan qorshaha gaaladu la maagan tahay dareemaana mas-uuliyadda ka saaran difaaca diintooda iyo dalkooda una istaagaan sidii ay isaga dhicin lahaayeen gaalada daalimiinta ah ee duulaanka ku ah diintooda dadkooda iyo dalkooda wabillaahi towfiiq ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
kaasi wuxuu ahaa nabadoon shaacirul-islaam oo akhrinayey qodobadii ka soo baxay shirkii taariikhiga ahaa ee looga tashanayay arrimaha jihaadka bariga afrika waxaa sidoo kale kulankaas ka soo baxay fatwo ay soo saareen afartan caalim oo ka mid a culimmada diinta islaamka waxaana fatwadaas akhriyey asheekh jaamac cabdisalaam warsame alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waxaan halkan ka akhrinaynaa bayaan ku saabsan shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga afrika iyo fatwadii culummada ee ka soo baxday shirweynahaasoo wakhtigii la qabtay uu ahaa sagaal iyo tobankii bisha rajab kun iyo afar boqol koob iyo afartankii qodobada culummadu ay niqaasheen oo ay go-aamada ka soo saareen waxa ay ka kooban yihiin shan qodob qodobka koowaad waxa weeye dastuurka wadciga gacan ku samayska ah iyo nidaamka federaaliga ah oo isku hal qodob wey qodobka labaad waxa weeye mowqifka sharciga ah ee sharcadu ay ka qabto waxaa lagu magacaabiyo xukuuma soomaaliya qodobka saddexaad waxa weeye doorashooyinka la sheegaya in laga qaban doono dalka soomaaliya xukumka uu leeyahay masalada afraad waxa weeye ama qodobka afraad culammadu ay ka niqaasheen alcawlama waxaa la yidhaahdo fii sharqi afriqiya midaynta dowladaha geeska afrika oo hoos tagaya maxaanku yidhahdaa ri'aasada etoobiya shan qodobka shanaad oo la niqaashay waxaa weeye dafcu lcaduwi saa'il cadowga horarkaa in la iska dafciyo oo la iska reebo marka qodobka u soo horeeya waa dastuurka gacanku samayskaa waxaad ogsoontihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu rasuulkiisa amray in uu ku xukumo ummaddiisa sharciga uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebigiisa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa an ixkum beynahum bimaa anzala allah nebi allow ku xukum wixii ilaahay soo dejiyey ummadaada ku xukum walaa tatabic hawaa'ahum dadka hawadooda ha raacin gaal iyo muslim toogana wixii hawa ah hawaa'u naasa ha raacin waxdarhum ka digtoono waan yaftinuuka inay ku fidneeyaan oo kaa mataqaanaa leexiyaan can bacdi maa anzala allaahu ilayka wixii ilaahay kugu soo dejiyey qaar ka mida inay kaa leexiyaan iska ilaali fa in tawallow hadday jeenstaan oo xukumka ilaahay ka jeenstaan soo maaha faclam waxaad ogaataa markaa annamaa yuriidu allaahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim isagoo ilaahay isla siyaaqaa sii wada wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xukumka jaahiliyaday doonayaanin waman axsanu min allaahi kumaa ka wanaag badan xukman min jihati alxukm xagga xugum ahaan marka la yidhaahda iyo garsoor yaa kaga wanaagsan ilaahay yaa kaga wanaagsan liqowmin yuuqinuun ciddii wax yaqiinanaysa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey xukumka uu soo dejiyey inuu cibaado yahay wax alla wixii xukuma xagga rabbi ka yimid oo awaamirtiisa waa cibaado wixii uu soo dejiyey wixii aan ahayn oo qaanuun iyo lagu dhaqmo ahayna waa kufri weye in ilxukmu ilaa lilaah xukumka ma laha ilaa ilaah koomka iskale mooyaane cid kale xukum ma ridi karto weye ma samayn karto in ilxukmu ilaa lilaah amara anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wuxuuna amray inaydaan caabudin idaan isaga ahayn ilaah wuxuu yidhi mawduuca inagoo gebagabaynayna waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun fisqiga iyo gaalnimada noocaasi markaa dadka ay sida tooska ugu dhacayso usoo hoosgelahaya waa ilaa toddoba qolo baa la odhan karaa oo meeshan hadda inoogu sugan qolada koowaad oo xukunkaas uu qabsanaya waxa weeye xaakimka isagu sharciga dejinaya ama nimankan ma aragtay sharci dejiyaasha isku magacaabay ha noqdo ama xaakimka amray oo isagu sharcigaas in la dejiyo ama lagu dhaqmo oo loo doortay oo madaxweynaha ha noqdo sharci dejiyayaasha weeye qodobka koowaad kow qodobka labaad waxa weeye ninka isagu sharcigaa fulinayo xukumaya dadka ku xukumaya wixii ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn wuxuuna wuxuu qaanuun noqonayaa dabcan markii dadka isku si loogu xukumayo dembigaa qofkii gala kan damo imaan doona kii kasii horreeyay kullin halkaa nadaan baa la marinayaa awoodna waa loo isticmaalayayo ciidan fulinayo loo habeeyey iyo waxaasuu leeyahay iyo qaadi xukuma marka waa qaanuun wey kan saddexaad waxaa weeye almutaxaakimu biikhtiyaarihi ninka isagu ikhtiyaarkiisa ugu xukum tegaya waa kan saddexaad wey kan afraad waxa weeye aladii yufadilu xukma dawaaqiit ninkaan mana xugum tegin mana dejin laakiin wuxuu leeyahay nidaamka dawaaquutiga ayaa ka wanaagsan kan islaamiga ah kan shanaad waa mucadil liaxkaami illahi wa xuduudihi oo wuxuu leeyahay sariqo iyo zine iyo waxaas maanta in la fuliyey iyo jaraa-imtaas wax dadka maaragtay in la ciqaabo maanta ma aha marka wuxuu soo geliyaa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfiruuna bibacdin qofka noocaas u fakerayahay kan lixaad waxa weeye almumtanicu can ataxaakum ilaa sharci illah qofka diidan inuu u xugum tago sharciga ilaahay ilaah wuxuu yidhi wayaquuluuna aamanaa biاllahi wa birasuuli waadacna huma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik ilaah baan rumaynay rasuulkaan rumaynay waa adicnay bay leeyihiin haddana qayb ka mida waa jeensanaysaa min bacdi daalika harka go-aankoodii kadib way ka jeensanayaan xukumkii ilaahay wamaa ulaa'ika bilmu'miniin buu yidhi ilaahi subxana wa tacala kuwaas mu'miniin maaha dayna ahayn maxay yihiin gaalay noqonaya qolada u dambayso toddobaad waxa weeye kullu man yukaaficu wa yudaaficu can ilmaxaakimi alwadciya qof kasta oo u halgamaya inuu difaaco maxaakimta gacanku samayska ah ee wadciga ah iyo xukaamteeda iyo arrimaheeda u difaacaya iyo dowladaheeda wuxuu tahbiitinayaa oo xoojinayaa oo quweynayaa dowladdaas daaquutiga cilmaaniga siday u dhisnaan lahayd ama dimuqraadiyadda oo isla meeshii iyuu aad iyo aada ugu halgamaya qofka noocaasi marka hadduu rabo ciidan ha ahaado ama tujaariya ganacsada ha ahaado ama zucamada dadka odayaasha salaadiinta ha ahaado qabaa-isha ama wuxuu raba ha noqde qof kasta oo ka qeyb qaata sidii xukunkaas ku hirgeli lahaa daaquutiga ah ee dimuqraadiga ahi xukunka ayuu soo gelayaa gaalnimadaas way qabsanaysaa waxaa u daliila alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yuuminuuna biljibti waddaaquut ilaa aakhir alaaya dastuurka isaga ah ee wadciga ahi iyo xukuumadda soomaalidu wuxuu leeyahay bunuud kufriya oo tiro badan gebigiisa isagoo gaalnimo ah ayaa haddana waxaynu tilmaamaynaa bal qodoba halisi ah qodobada ugu daran waxaa ka mid ah taxliilu lxaraami wa taxriimu lxalaal xalaashiina in la xarimo xaaraamtiina la xalaaleeyo qawaaniinna la dejiyo ka soo horjeeda diinta islaamka ilaahay wuxuuna leeyahay marka ilaah uu ka hadlayo taxliilka iyo taxriim ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah xadiiska nebigaa marka aayadda sii caddaynahayo saxaabi cadiy ibnu xaatim la odhan jiray waa kii nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam isagoo qortiisa ay ka luulato silsiladii dahabka ayadee mahalkii kirishhtadii oo dahaba markaasuu ku yidhi nebigu iska tuur waxaa qoorta kuugu jira oo watankaa sanamka qoorta kuu suran cunuq qoortaada ka bix wuxuu yidhi waan tuuray marka fa daraxtuhu waan tuuray buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi waintahaytu ilayhi waxaa nebiga soo gaaray wa huwa yaqra'u isagoo akrinaya suurata baraa'a suuradda baraa-a la yidhaahdo fa qara'a wuxuu akhriyay haadihi laaya ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duunilah waa aayaddan hadda fasiraynay markaasaan waxaan yidhi rasuul allow innaa lasnaa nacbuduhum annagu culimmada ma caabudno waa sidee faqaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam alaysa yuxarimuuna maa xa- axala allah xulummada ma waysan idiin xalin wixii idin ilaahay idinka xarimay Eh, ma waysan se xarimin wixii rabbi idin xalaaleeyey waxaan yidhi buu yidhi balaa taas waa jirtaa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam fadalika cibaadatuhum masalada labaad ee qodobada waaweyn oo dastuurkan uu xambaarsan yahay ka mid a khatarta waxaa ka mid a ibaaxatu lilxaadi walkufr qofku inuu diintuu raba qaadan kara si toosa inay ugu qayaxan tahay oo ugu qoran tahay ugu qeexan tahay inaguna maxaanu haysanay man bedela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedela hala dilo ilaahna qur-aanka muxuu ku yidhi waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii waxaan islaamka ahayn diin ka yeesha wax laga aqbalaya ma jirto dastoorka isaga ahay waxaa kale oo kha- ee, arrimihiisa waaweyn ka mid oo khatarta ah inuu si cad ay ugu qoran tahay nidaamka xukmiga l- ee, ee, fil bilaad inuu yahay nidaam alfederaali nidaamka federaaliga ahi nidaamka dowladda ay ku soconayso oo oo mataqaana inuu yahay oo oo rismiga ah waana nidaam naftigiisu kufriya oo mustawrid ah oo laga keenay dowladaha qarbiga ee gaalada kaasoo ilaahay wax xujaa uu usoo dejiyey iyo waxuu diinta calaqali leeyahay aan la arag Ee, mafaasid fara badan fara badanna way ka ratimaysaa maw- waxaa la yidhaahdo federaaliga kow waxaa weeye masaa-isha ka ratimaysa oo khatarta annahu tashriicun min duuni illah horta waa sharci ilaahay kiisii aan ahayn oo dadka loo dejinayo wey wa xukmu bikayri maa anzala allah iyo wixii ilaahay uu soo dejiyey xukum khilaafsan wey laba waxa weeye annahu tafriiqun bayna almuslimiina baynu niri wa taqsiimun libilaadihim wa xarbun cala addiin alxaniif aladi dacaa ila alwaxdati walictisaam waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu baa ilahayna dhahay halkaana waxaa laleeyahay reer hebel halkaana xuduudooda ku eg tahay reer hebel xaggay ku eg tahay ummaddii waa la kala qaybiyey awoodeedii waa la baaba'shay markaasaa waxaa la rabaa in loo taliyo qodobka saddexaad waxa weeye oo federaalka waxa la yidhaahdo eh, balaayadiisa ka mid ah waa ixyaaun caraati alqabaliya qaala tacaala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunhaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum afar masaa-isha khadiirka ah oo ka ratimaysa qodob masalada ayadaa waxaa weeye waxaa ku sugan ana fiihi tabaciyatun muslimiina lilkufaar inay daba sayn aan u noqono iyo tabac qaala rasuulu llahi sala allah alay waslm man tashabaha biqowmin fahuwa minhum لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وكيل النبي عليه الصلاة والسلام قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا ياكل دستوركي انتاس ايا اينو كيو قدبينا ثانيا مركا غضب كاللباد مسألة اللباد علماء اي كان نقاشين وحوي موقف كالشريعة اي كقبته حكومة الصومالية maanta laga dhisay ma xukuumo islaamiya mase waa culummadu haddii ay eegeen arrintaas waxay u arkaan waxay ka soo saareen in ay tahay xukuumo riddaa dhawaaqidda islaamka waxyaalaha diinta islaam qofka caqiidadiis burinayo oo ay gashay wax laga sheekayn kara maan wax tiradii ka bati weye bal waxaa la yidhaah laysku raacay in aysan jirin wax sharihi ilaa way isu nisbaysay marka haddaan qodob qodob u taabanno waxyaalaha maanta ay ku gaalowday de xukuumadda ayadaa waa shirku tashriica kow tashriican ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn ay wax ku xukumaysa shirkiga noocaasa waa qodobka koowaad weeye ilaahay wuxuu leeyahy am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi illaah qodobka labaad waxa weeye alxukmu bigayri maa anzala allah wataxakum ilayh alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquut qodobka saddexaad waxa weeye adaacatu walinqiyaadu liawaamiri siliibiyiin dadka gaaladaas liibiyiinta ee, kirishtaanka awaamirtoodii oo la adeecayo oo si toosa loo fulinayo bal dowladda dhan ba ay ku socota awaamirtooda ilaahay baana wuxuu yidhi ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim dadka ridoobay oo gadaal uga noqday diintoodii dib uga noqday min bacdi maa tabayana lahum alhudaa hanuunkii markuu u caddaaday ashaydaanu sawala lahum waamlaalahum daalika arrinkaasuna wuxuu ku sugnaaday biannahum qaaluu inay yidhaahdeen liladiina karihuu maa nazala allaahu kuwii karhay wixii ilaah soo dejiye waa yuhuud iyo nasaaradaasi inay ku yidhaahdeen sanudiicukum fii bacdi alamri arrimaha qaarkood waa idinku adeecaynaa wallaahu yaclamu israarahum ilaahay baana sirtooda og imaam shanqiidi oo kale wuxuu leeyahay sanudiicukum fii bacdi alamri haddii diinta looga baxayo maxaad u malaynaysaa xaaladda maanta jirta oo ah sanudiicukum fii kulli lamri wax la arkaan ba idinku adeecaynaa bal idinku noo fadhiistay baa maanta jirta waxyaalaha qaar baan idinku adeecaynaa waagi hore ahayd maanta maba ahaba raabican masalada ay diinta kaga baxday xukuumaddu waa mudaaharatu lmushrikiin mushrikiintii oo dhabar loo noqdo oo la ayido xoog xoog loo noqdo qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum ninkii idan ka mid oo ka weli yeesha macnaha la jaal noqda fa inahu minhum kaas iyagu ka mid yahay ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ibnu xasm imaamu ibnu xasm baa wuxuu yidhi wasaxa ana qowla allahi tacaala waman yatawalahu minkum fainahu minhum inama huwa calaa daahiri anahu kaafirun min jumlati lkufaar ayuu ka mid yahay wa hada xaqun laa yakhtalifu fiihi ihnaani min almuslimiin waayo qaab loo ta'wiiliyaba ma leh waman yatawalahu minkum ninkii idinka mid ee la jaal noqda ayagu ka mid yahay fa huwa kaafirun haddii la dhihi lahaa amay kufri duuna kufri tahay baa la dhihi lahaa laakin waxaa damiirulqeybkaasaa lagu dhejiyey aan qaab loo ta'wiiliya lahayn iyaga unbuu ka mid yahaa layidhi xukum ahaan iyo masiirkiisa damo aakhira iyo kulli iso binaءan calaa hadihi calaa hada falxukuumatu soomaaliya aayaadkaas oo dhan iyo masaa-ishaas o dhan iyadoo wax lagu dhisay culummadu waxay arkaan xukuumada xukuumatu soomaaliya inay tahay xukuumad kaafirada oo murtadaaho diintii ilaahay ka baxday khaarijatu can ilislaami yajibu cala almuslimiina muslimiinta ay waajib ku tahay in la takfiiriyo wa bukduhaa in loo caroodo walbaraa'atu minhaa in laga beri noqdo wa muqaatalatuhaa in lala dagaalamo wa khalcuhaa in la siibo oo mataqaana calankeeda dhulka la dhigo walaa yajuusu lahum bixaalin atacaawunu macaha ummadda islaamka uma banaana qaabna in lagula tacaawuno in la difaaco oo ciidan loo noqdo oo maxaakim loo taa iskaba iskaba dhaafe wax tacaawuna in lala yeesho sharciga ilaahay kaba mid aha mawduucaasna intaas aan kaga gudubnay mawduuca saddexaad ee culummadu ay mataqaanaa ay naqaasheen waxa weeye xukmu lintikhaabaat doorashooyinka xukumkooda doorashooyinkaas la maagan yahay ama la sheegayo in laga fulin doono dalka waxaa loo baahan yahay ama waxaa waajiba qof kastoo muslima waajib ku ah inuu ogaado inaysan bannaanayn sinaba aysan ku bannaanayn inuu mushaarako iyo ka qayb qaato intikhaabaadka dimuqraadiga ah waayo dimuqraadiya waa diin kufri ah oo gaalnimo sariixa ah sababtu waxa weeye macnaheedaa wuxuuba yahay sideedaba xukmu shacbi ama suldatu shacb ama tashriicu shacb wa ruknuha aladi taduuru calayhi ana alxukma watashriica wasuldata lishacbi laa lilah xukumka ay ku salaysan tahay baa wuxuu yahay ina mataqaanaa shareecada aysan lahayn shacbigu inuu shareecada leeyahay ilahayna usan wax ku lahayn xukumka shacbiga inuu rido ou leeyahay magaca shacbigana lagu la siiyo waa tan ay yidhaahdaan marka luqadooda la fiirinayo laga ay ay aynu fiirino waxay yidhahaan from people for the people to the people marka dimuqraadiya waxa weeye sidaas marka lasoo khulaaseeyo waxa weeye xukumkii cibaadadii ilaah lahaa iyo mansabkiisii in lala wareego ay la wareegaan dadkaa sharciga dejinaya rabbi lagu kufriyo sidaa un wey wax kale maha walidaalika fahiya tunaaqidu saraaxata qowl اllahi tacaala in alxukmu ila lilah si toosay waxay u burinaysaa aayadda ayada ah xukumka cidaan ilaahay ahayn ma leh masaladaana intaan uga gudbo masalada afraad baan u gudbayaa alcawlama fii sharqi afriqia cawlamadu wax weyne waa towxi waa midayn fikradda ayadaa waa fikra sahiyooniya oo yahuudiy yahuudi leedahay oo america kontonka wilaayo iyagaa isu geystay si caalamka ay u qabsadaan iyagaa inta isu geeyey bay waxay ka dhigteen mataqaanaa awood ayagu maamulaan oo caalamka kale ay ku saydaraynayaani marka caalamka kale say u saydareeyaan bay waxay yidhahdeen matalan qaaradda afriqiya oo kale afar qaybood bay u qaybiyeen afar dowladood ay ku kalsoon yihiin xoog badanna waxay yidhahdeen waa in la isugu yimaado mathalan sharqi afriqiya waa in la la hoosgeeyaa dhammaanteed inta federaal wax la yihahdo loo sameeyo etoobiya can dariiq etoobiya waa inaan ku maamulnaa shimaal afriqiyana waa inaan ku maamulnaa can dariiqi masr masr waa dowlad aada baari ugu ah maraykanka oo dabidhilif ah junuub afriqiya xagga mataqana junuubka waxaynu hoos geynaynaa south africa iyadaa una xoog badan gaalana aanu ku kalsoonaha dadkeennii ay maamulayaan qarbi afriqiya nigeria oo dowladaha afrikaanka madow halkaa ugu weyn ayadaynu qarbi afriqiya oo dhan halkaasaan ku xirino marka fikraddaa fikrad waxay ahayd horreysay bay ahayd ilaa lixmad iyo lixdamaadka amaa la dejiyey xilligii casmare lagu shirahayey ayuu mataqaanaa ka sheekeynahaya afgoorga uu dhahayay annagu qaanuunkaas xilligaa la dejiyey oo ahaa in sharqi afriqiya oo dhan ay madax ka noqoto etoobiya kaas ma aanu ogolin caalam ha laga caalam ha isku raacaa miyuu isku raaceen ma rabno mana ogolin annaga etoobiya inana maamusho eritrea oo gaalaya hadday diiday ma annagoo muslima oo la yidhi dabkooda isuma baxa gaal iyo muslim miyaa ku raali noqonayna inaan madaha manhajkayga iyo diinteeda ka tanaasulno oo etoobiya aan wax ku darsanno waxaas ilaahay baan ka magangelinaynaa subxaana wa tacaala maalinta arrintaasi ay dhacdana dhulka hoostiisaa ka khayr badan in dushiisa lagu noolaado arrimahaas oo dhan baa ka ratimaya foosha xun waxaa la yidhaahdo cowlamada khaamisan dafcu lcaduwi saa'il qodobka shanaad oon ku gebagabaynana waxaa weeye cadowgaa horarka ah oo qaashimka ah in la iska dhiciyo oo laga hortago qof kastoo maanta indhaqabaa wuxuu u jeedaa ummadda soomaaliyeed in dalkeedii la qabsaday oo taxta alixtilaal ay galgalanayso oo maaragtay ay indhacadaynayso neef la gowracay oo kale cadowgaasoo faasaadinaya wax la arko oo diin iyo mataqaanaa iyo adduunyaba waxba aan reebeyn marka waajibka waxaa ku ah ummadda islaamka ah in cadowgaa isagaa la iska difaaco waddanka inuu qabsado aan loo ogolaanin ilaah wuxuu yidhi udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir dadka mu'miniinta rabbi wuxuu u idnay in ay dagaalamaan aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquuluu rabbuna allah ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bilaakhira ha dagaalameen ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen aladiina yashruuna alxayaata addunyaa noloshaan dhow kuwa becgeynaya oo gadaya bilaakhirati aakhira ku gadanayo aakhiradii la soo wareegaya inta adduunyada naftoodii iyo maalkoodii bixiyaan inaguna maanta diintii baan dhiibaynaa bulshadeenu diintii bay dhiibaysaa aakhiradii bay gadaysaa waxay la waxay ku fara adeygeysaa adduunyadii waxaa la leeyahay mu-asasaadka dhaqaalaha waxbarashada ama haddii dagaal la galo barakac baa imaanay waa in horta hore diinta la difaaca haddii nolol la rabo adduun iyo aakhiraba waman yuqaatil fii sabiili illah jidka ilaah qofkii ku dagaalama fa yuqtal la dilo ow yaqlib ama qaalib noqda fasawfa nuutiihi ajran cadiiman buu yihi rabbi subxaana wa tacaala mar dabaan waxaan siin doonaa ajar aad u weyn baan siin doonaa wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid intaas oo dhan diintaada ehelkaaga maalkaaga dalkaaga adoo difaacaya haddaad ku dhimato shahiid baa tahay buu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam marka dardaaranku wuxuu yahay aan ummadda soomaaliyeed iyo wixii muslim oo dhan loo dardaarmaayo oo culimmadu ay u dardaarmeen oo ay weliba ku munaashadeynayaan oo ay maaragtay aada iyo aad ugu adkaynayaanin in laga fogaado maqaraadka iyo maraakiista iyo mucaskaraadka meelaha ay degan yihiin oo saldhigyaasha u ah ilan waa meel mustahdaf aho madaaficdii dadka muslimiinta ayaa mataqaanaa lala beegsanaya wa cadamu alikhtilaadi bihim iyo inaan la dhex gelin wa cadamu musaakanatihim inaan la dhex degin sidoo kale culimmadu waxay naseexaynayaan oo arkaaniin in ay gacan siiyaan oo garab istaagaan xowla alimaara alislaamiya imaarada islaamiga ah ee mataqaanaa iyo maamulkeeda inay garab istaagaan iyo mujaahidiinta naf iyo maal ay la garab istaagaan qaala tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasr haddii laydinka gargaar darbo waxaa dushiina waajib ku ah gargaar inaad bixisaan facalaykum annasr ilaa calaa qowmin beynakum wa beynahum mihaaq ilaa dad ballan idinka dhexeeyo cid ballan lala leeyahay ma jirto dowladda ridaduna cid ay maaragtay cahd iyo ballan siin kartaa lama arko maadaama ayada nafteedii ay dowlad ridaa tahay oo aan ummadda islaamka matelin wax alaaqaanan lalahayn marka intaasaa shantaa qodob oo adiladeedii taas ay tahay ayay culummadu ay soo saareen oo go-aanadoodii ka soo baxay waxaana khitaamadu ay tahay ducadan meeshan ku qorano aan akhrinayo allaahuma kfir lanaa warxamna ilaahay noo dhaaf oo noo naxariiso wardi cannaa ilaahu naga raali noqo wataqabal mina ilaahu naga aqbal camalka aanu mataqaanaa jihaadkaha ee aanu ku jirno wa adkhilna aljanna jannadana ilaahu na geli wanajinaa min annaar naar ilaahu naga ilaali wa aslix lanaa sha'nana kulah wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haddaba mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay sawiro laga soo qaaday shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika oo shan maalmood oo xidhiira dhex marayey hoggaanka sare ee xarakat al-shabaab almujaahidiin culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga waxaana warbixintan ku eegi doonnaa muuqaalka guud ee sawirada la baahiyey waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah waxaa qabanqaabada iyo iskudubridka lahaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ee xarakat al-shabaab almujaahidiin ajandaha shirweynuhu wuxuu ahaa in laga tashado aayaha jihaadka bariga afrika ee maalinba maalinta xigta kasii gudbaya masaafo ballaaran kasoo qaybgalayaashuna waa hogaanka sare ee jihaadka bariga afrika culimada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed howlka lagu qabtay kulankan taariikhiga ah ee jiilashu sheekadiisa iska waarin doonaan sida la rajaynayo ayaa loo diyaariyey qaab wanaagsan manasada sare ee martisharafta hadlaysa ay korayaan kuraasta lagu fadhiyo isku midabka ah mukeyfyada qabowga soo tuura iyo boorarka lagu xardhay hoolka ayaa ah waxa ugu horreeya ee ishaadu qabanayaan marka aad rogrogayso sawirada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib mandarka raayada madow ee towxiidka waxay leedahay ixsaas iyo dareen gooni ah waxayna muujinaysaa in hawsha halkan lagu hayo ay tahay mid ummadeed ninkii ummaddiisa u noolaadana liibaan uma harin dad ay timahoodu ku ciraysteen jihaadka qaarkoodna ay da'dooda kor u dhaaftay nusqarni ayaa isku waraystay halkan hamigooda iyo waxa kulmiyeyna waxay ahayd damqasho diineed iyo jacayl ay u qabaan ummaddooda dhaawacan wejiyada sawirada lagu arkayo waxaa ka mid ah sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh suldaan moxamed aale moxamed sheekh xasan yacquub cali iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimada diinta islaamka ee ka qaybgalay kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxay gaarayaan ilaa afartan caalim waxaana sawirada la baahiyey lagu arki karaa culimo ay ka mid yihiin sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo goobta ka akhriyey fatwada ay soo saareen culimada sheekh fu'aad moxamed khalaf sheekh cabdiraxmaan firin sheekh cabdulaahi raabi sheekh xasan maxamuud takar sheekh mukhtaar abuu muslim sheekh maxamed bashaar iyo culimo kale odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalay kulanka waxay isaga yimaadeen min mudug ilaa jubbooyinka waxayna maskaxdooda iyo fikirkooda ku biirinayaan sidii loo horumarin lahaa halganka xalaasha iyo xornimadoonka ah ee ay ku jiraan wiilashooda libaaskooda wuxuu ka tarjumayaa inay yihiin hormuud dhaqan iyo awowyaal u helan horumarinta diinta islaamka waana mid ay maamuus iyo maxba kaga heleen dadka ay hogaamiyaan aragtidooda oo keliya waxaad ku soo xusuusanaysaa hadalkii nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ahaa weynaynta allah waxaa ka mid a in la maamuuso waayelada muslimiinta waxaa ka mid a odayaasha sawradooda la arkayo shaacirul islaam oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka nuqabada nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag iyo aqoon-yahanka doctor xanafi cabdi sheekh aadan abwaantaakow iyo rag kale quruxda iyo qiimaha ay sawiradu leeyihiin waxay ku dareensiinayaan in iskudubridka hawshan ay ku baxday wakhti iyo maal intuba goobtuna ay xaadireen sawirqaadayaal muxtarifiin ah oo kulamada noocan ah marar badan tabiyey sida uu horey u sheegay weriyaheena cabdilfataax oo ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kana mid ahaa weriyaashii ka qaybgalay kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxaa goobta isku arkay wejiyo ay wakhti fog isugu dambaysay sidoo kalena waxaa isku bargartay dad un taleefannada iyo hawada iska yaqiinay in kulan noocan ah ay isugu yimaadaan tirada intan leeg ee kor u dhaafaysa boqolka qof waxay ku tusinaysaa hanaqaadka halganka bariga afrika iyo inuu yahay jihaad ku socda basiiro iyo wadatashi hawsha lahayana ay tahay mid ummadeed oo qof weliba la gudboon tahay inuu dhankiisa ka tabantaabiyo waxay sidoo kale arrintan muujinaysaa dacfiga iyo taagdarida amerikaanka awoodda isbaday kaas oo hadda la daaladhacaya coronavirus mar kalena waxay dadku si cad u fahmi karaan in daroon iyo duqaymo cashwaa'iya aanay ummaddu ka leexin karin hadafkeeda sidaas waxaa sheegaya dad kala duwan oo arkay sawirada laga soo qaaday kulankii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika sawirada la baahiyey oo ay tiradoodu kor u dhaafayaan lixdan sawir ayaa si bahsan ugu faafay baraha internetka waxayna dadku ku micneeyaan kuwa farxad gelinaya muslimiinta tiiraanyo iyo welwelna ku beeraya dadka ku jira safka africom iyo donald trump haddaba weriyaheena cabdilfataax maxamed qaasim oo ka mid ahaa weriyaashii ka qaybgalay kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ayaa gebagabada shirka wuxuu hoolka uu ka dhacay shirka ku waraystay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka islaamiga ee ka qaybgalay kulankaas aniga oo ah nabadoon axmed cusmaan cabdi goolis kana imid shirkan uga soo qayb galay wilaayada hiiraan shirkan waxaa kala kurmay farxad iyo lama filaan iyo raynrayn aad iyo aad u sarraysoonan filayn shirka waxaa looga hadlayey wadatashiga jihaadka bariga afrika sidii loo horumari lahaa waxaana ka soo qayb galon la fadhiistay dad aanan filayn dad ka socda jihaadka bariga afrika inaan la fadhiisanaya ma mudayn mana malaynayn jihaadku inuu heerkan caalamigaa gaarsiisan yahay marka shirkan waa aad ayaan u bogaadinayaa waxaan kala kulmay fadwooyin ay culummada islaamku soo saareen iyagoo uga digaya kuwa sharwadayaalka ah iyo kooxaha culamaa usuudaga lagu magacaabo oo burcadiimeeka ah khatarahooda wayna noo bayaaniyeen horeyna waa noogu bayaaniyeen haddana way noo tajeediyeen iyo digniin la siinayo kuwa murtadiinta ah ee meesha fadhiyo oo beebeenta ku hayo dalka gadaya oo qalinka ku gadaya loo degayo shirka marka shir aad faa'iidooyinkiisu u waawen yihiin ahayd waana ku faraxsanahay insha allahu dalkii iyo wilaayadan ka imidna waa u bandhigi doonaa waana hirgeli doonaa insha allah anigoo ah naqiib sheekh cali biyo hogaaf ahna naqiibka nuqabada shabeellaha dhexe waxaan shirkan ka soo qayb galay muddo cayinan waxaa gebagabadii haddii aan soo koobo waxaan ka intafiidna waxaa weeye waxa ugu badan waa kullu maa yaxtaaju ilayhi nnaas wax allaala wixii dadka u baahan yihiin in lagu caddeeyey in kitaabka alle in lagu falanqeeyo sidii loo hormari lahayay looga hadlay akhyaar waxgarad isugu yimaadeen annagunaan ka antafiidnay waxaan maanta la soo koobi karin marka waxaan leenahay kitaabkaas waxa aan meeshaas ka qaadanayno ana albaadila alqawiya inuu baadilkii xoogga badnaa yantahi amrahu wa yuxilu makaanahu alislaam uu dega baan ka antafiidnay oo baadilkii xoogga badnaay uu degay uu ku antahooday makaankiisina uu islaamku degay waa alla mahadiis waalxaqu yantasiru cala albaadil waxaan dib ugu celi doonaa annaguna wixii aan meeshan kala kulannay annagoo u tala saaranaynaa waalamru kulluhu biyadiillaahi isagoo ku jira wallaahu qaalibun calaa amrihina aan ognahay arrinta alle inay saramarayso iyo adkaanayso walaakina aktar annaasi dadka badankiisa aysan ogeyn marka waxaaba aan ka antafidna waxaa ka mid a arrimaha noocaas in kitaabka alle laysku booriyo in nuqabada gaar ahaan kitaabka alle ay ummadda ku maamulaan annaguna intaas waa qaadanay waana qabsanay waxaan ka antafinan intaasaa ka mida waana celi doonaa waxna waan sharxi doonaa waxna amnigoodan sugi doonaa insha allah sidaasana noo ballan anigoo ah uwaas cabdulaahi daahir uwaas axmed uwaas mahadalle uwaas faarax ahna uwaaska beesha mursade waxaan kasoo qayb galay shirkan waana aadan ugu faraxsanahay waxaana kala kulmay daddiilooyin fara badan iyo sharaf iyo wanaag iyo martiqaadyo iyo casuumaad fara badan iyo waxaan la soo koobi karin oo runtii aan ku farxnay waxaan kaloon ka helnay go'aamo laga qaatay dalka cadowga kusoo duulay iyo bayaano culammada iyo fadwooyin iyo wax badan marka insha allahu tacaala miradhal ayuu shirkaanu naqday insha allahu taala haddana waxaan rajayn doonaa inaan dalka kula laama doono meelihii aan ka nimid insha allahu tacaala aan rajayna bismillaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale shirkan quruxda iyo qaymaha badanna waafajiyey intaas kadib aniga oo magacaygu yahay uwaas ciise uwaas maha carab kana imid gobolka galgaduud kana soo qayb gala shirkan halka ka dhacay waan ku qanacsannahay waana aan ku faraxsannahay waxaanu u dhacay si guul iyo maaragtaa sharaf leh oo lama halmaamaana insha allahu mirihiisina inay kusii socdaanaan rajay doonaa haddii alla idmo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacayga waa nabadoon xaaji bashiir axmed xayle waxaan ka imid gobolka galgaduud shirkan aan ugu imid waxaan shirku soo u dhacay aad iyo aadaan u faraxsan ugu faraxsannahay shir aad iyo aad wanaagsan ayaa meeshaan ka dhacay oo dad badan oo aqoon-yahanaa iyo culamaa udiin iyo ugaasiyo iyo maraaqiyo magac kasta oo soomaalidu la baxdo dad leh ayaa halkaan iskugu yimid dhalinyaro iyo waayeel nin walba ku jiro shirkaas si fiican u dhacay waana soo dhaweyeyna insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah magacayga waa muxiidiin cabdiraxmaan aadam waa ugaas muxiidiin cabdiraxmaan waa ugaaska guud ee reer jiroon gaar ahaanna waa walaayada baayibakool gudoomiyaha nuqabada weeye shirkan oo shir aada u qiimo badan ayuu ahaa oo aan la koobi karin xaaladihiisa iyo qaababka uu u dhacayay iyo wadatashiga dadka soo fadhiistay haddii ay tahay nuqabadii haddii ay yihiin culmaa udiinkii haddii ay tahay dadkii kale talooyinka lahaa oo dhan waa loo kulmay wax dhiman ma jirin kabacdi markii shan biri iyo la fadhiyey oo wadatashigaas uu socday kabacdi waxaa soo baxay talooyin fara badan dareenkayga aada uu u shidan yahay aada u fiican yahay farxadaydana wax la soo koobi karo ma ahan haddii ilaahay idmo bayaankii halkan ka soo baxay oo uu ka mid yahay bayaankaas in jihaadkan la garab istaago haddaanu nahay nuqabadii soomaaliyeed oo deegaanka degan ilaahay makanay waqhtigooda hadda ka dhigay inaan garab istaagno ayaanu ballan qaadaynaa ummaddii naga damaysana kitaabkaas ilaahay aan idin soo qaadnay waxaan idin leenahay nala qaata kitaabkan hala qaato waxaana ka imid baa iyo bokool gaar ahaan waxaan idin leeyahay kutubkan qaata gacanta midig ku qabsada ilaahay baa idin gargaari doona adowgaan iska dhiciya mujaahidiinta idin dhow iyo kuwa idinka fog garab istaaga maalkiina ku bixiya carruurtiina ha loo diro intaana waan dardaarmi lahaa ilaahay idinka insha allaahu waxaa ka soo baxay meeshan wax natiijo leh indhaha ku qowsadaan oo qalbigana ku raaxaysto meesha ka soo baxay ilaahay mahadii weeye aad iyo aadan ugu faraxsannahay waxaan leeyahay insha allahu dadka muslimiinta ah meel walba ay degan yihin ay ku dhiban yihiin dhibkiina waa dhibkeeni meesha aad ku dhibantihiina annaguna dhibkeenu waana taabanaya dhibkiina waana taabanaya hadduu falastiin uu joogo hadduu afriiqiya uu ku dhex jiro dhexdeeda meel walba qof muslima lagu dhibayo waana taabanaya haddaanu nahay muslimiintiinu qabadeeda haddaanu nahay waana taabanaya insha allah waa idin imaan doonaa waa idin gargaari doonaa balan waxaa noo ah in kitaabkan aan ku sugnaano idinkiina gaalada aad iska dhicisaan saasaan idin dardaarmaya asalaamu calaykum waraxmatullah bismi illaahi alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu alayhi waaalihi wasaxbi wasalam magacayga waa ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha eroole ahana naqiibka noqoda gobolka shabeellada hoose waxaan ilaahay mahadiisa ah oo gobolkan ka socda waa gobolkaas shirka halkan ka dhacay waa shir looga arisanayo kaasoo macnaha guul iyo reereen iyo barwaaqo ku dhammaaday nabadna uu ku furmay nabadna uu ku dhammaaday bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin anoo la yidhaahdo magacayda xasan aadan maxamed ugaas xasan aadan maxamed oo ka ahay beesha degta walaayada gobolka gedo waa beesha liisaameed aan ugaas ka ahay waa ku faraxsanahay alxamdulilah in halkan aan imaano annagoo odayaasha nuqabada dhammaan looga aransanayo muslimiinta see lagu muslimiinta horumarinta muslimiinta marka alxamdulilah maasha allah dareenkayga lama soo koobi karo waxaan leeyahay halkan waxaa ka soo baxay in aan qaadan doonno oon ku dhagi doonno oon u horkaci doonno beesha aan mas-uul ka nahay in ayagan aynala qaataan insha allahu tacaala saasaan rajaynayaa marka insha allahu tacala halkaan umarka soo gaaban asalamu calaykum warxmatu barakaatu بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نبضون عبد الله حسين أنساري إلهي بقى مهدسن nabadoonnada halka kan isugu yimid baan ka qayb ahaa waxaanan ka imid gobolka gedo nabadoonnada soomaaliyeed runtii waxaa la dhihi karaa intoodii waxgaradka ahayd ama xorta ahayd waxay isugu imaadeen meesha tan waxaanan go'aansannay dalka in maaragtay xornimadiisa iyo sharafkiisana la soo celiyo go'aanada meesha tan ka soo baxayna dhammaantood la taageero dalkana shareecada islaamka lagu hogaamiyo lagu dhaqo sidaasaa go'aanka nagu yahay aan qaadannay bismillaah magacaygu waa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaalajaal waxaan ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay shirka wadatashiga ee sharqi afriqiya ama bariga afrika shirkan wuxuu ahay shir aad miisaan iyo maaragtay qiimeyn zaa'id u leh ilaahana ku mahadsan alxamdulilah rabbilcaalamiin shirkaa ayaan xibin ka aheen wixii ka soo baxay hadday tahay fatwo iyo maaragtay bayaan waan taageersannahay insha allahu taala ummadda muslimka waxaan leenahay inay bayaanka iyo fadwada ay qaadaan ra'si walaa inay u qaadaan inta ayaan u dardaarmi laha alxamdulilah rabbilcaalamiin bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala allahu alayhi wasalam anigoo ah cabdulaahi axmed faarax kuna magacdheerku fidiid waxaan ka soo qayb galay shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika looga tashanaya ayaan ka soo qayb galay insha allahu tacaala aad iyo aad iyo aad baa shirkan barwaaqo iyo khayr kala kulannay ee waan soo dhowaynaynaa waannu ka qayb galnay waa aqbalnay oo waa ajiibnay qodobadii ka soo baxay oo ah in ummadda soomaaliyeed kitaabka ilaahay waxaan ahayn adduuniya aakhira midna aanay ku noolaanayn isuguna imanayn federaal ma anfaco maxaan ku idhaa dowlad calmaaniya ma anfacdo wax kale oo gaala naga celinaya ama cadow naga celin karaa ma jiro waxaanu qaalla qaatay qodobkaas ummadda soomaaliyeed in oo muslimiinta inay qaadato oo ku dhaqanto isaga ayaanan ugu yeeraynaa biidni illaahi kariim sidaas ayaan u sheegaya ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilah anigoo maxamed axmed guuleed magacayga la yidhaha afhayeenka golaha baraandir ah shuxuurtayda aad bay u kacsantahay aad baan ugu faraxsanahay jilisadan qiimaha badan leh oo aan aayaheenna uga tashanayna iyo mustaqbalkeenna dalkeenna iyo diinteenna iyo sidaan isku difaaci lahayn aan uga tashanaynay ayaan maaragtay waa ku faraxsanahay waana soo dhowaynaynaa fadwadii culummada maaragtay bayaankii wax walba waa oo ka soo baxay jilsadaas aad baan u soo dhowaynaynaa uuna faraxsannahay ilaahay idankiis jilse iiga qaymo badanna maba ka soo qaybgelin midbaan ka hor ummad walba xaq bay u leedahay aayaheeda inay ka tashato aayaheennan kaga tashanaynay iyo sidaan maaragtay gaalada nagu soo duushay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna ku soo duushay sidaan iskaga dhicin lahayn oo maaragtay aan iskaga difaaci lahayn ayaa layskugu yimid meeshan loogana tashanhayay go'aankii ka soo baxayna hoosta waxaa laga xariiqay inaan iska dhicinno saliibiyiinta soo duushay oo mid madow iyo mid cad iyo gaal soomaali iyo wax kastale gaala magaca gaaloo dhan inaan iska dhicinno ayaan kaga tashanay go'aankaasaa hoosta ka xariiq si gaara maxaa kuu taabtay bayaan baa jiray fadwo ayaa la soo saaray waxaa jira mawaadiic kale oo muhiima oo laga hadlay waxbaa la falanqeeyey suugaan baa la soo bandhigay qadiyado muslimiinta ay leeyihiin dad la xasuuqay wax badan baa laga hadlay si gaara maxaa kuu taabtay si gaara horta waxaan ugu farxoo ii taabtay culummada mar haddii maaragtay shay walba la qabadsiiyey shareecada islaamka maaragtay sunnadiiyo kitaabka in la waafajiyo arrintaasi aad bay haddee laykuu ron yahay ii taabatay tan kale walaalaha dulmanoo haddii muslimiinta meel kasta ha joogeen oo falastiin la oo maaragtay caalamul islaam oo dhan walaalaha ku dulman aad bay qadiyadoodii ii taabatay markii laga hadlay marka arrimahaas oo dhan arrin haddii intii laga hadlay midaan i taaban oo si gaara ii taaban oo aan uga qiiroon ma jirto nabadoon marka hore bal shucuurtaada iyo shirka isu dhow
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جزاه الله خيرا آه، شعورتayda lama soo koobi karo waxaan ku faraxsanahay mutamarkii meesha aan kusoo gabagaboobay oo looga tashanahayay mustaqbalka bariga afrika oo jihaadka soogahana qaadi lahaa ee iyadoo iskugu imaaday nuqabadii soomaaliyeed culummadii ee waxgaradkii qiyaadadii ee xarakatu shabaabulmujaahidiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shucuurtaydana waa waxay ii tahay maalin aad iyo aad u weyn waan ku faraxsanahay jazaakum allahu khayran adiga gobolkeed ka socotay waxaan ka socday gobolka gado maxaad is leedahay bulshadii waad kula laabanaysaa kulley bayaan baa la soo saaray qodobo badan waxyaaba badan oo dhaqangelin u baahan insha allahu tacaala annagoo ilaahay idamkii ilaahay subxaana watacaala kaashanayno bayaankii ka soo baxay meeshaan iyo fadwadii intaba waxaan rajaynayna insha allahu tacaala inaan gobolka ka hirgelinno insha allahu tacaala ilaahayna waan kaashanaynaa ummaddanadana insha allahu tacaala inay nala qaadanaysaan boqolkiiba boqol aaminsan suldaanka cusub ee dhowaan la caleemo saaray ee suldaanka guud ee beesha wacisle waxaad nooga warantaa bal dareenkaaga iyo shucuurtaada ee shirka بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد runtii waxa weeye dareenkaynu aad iyo aad ugu kacsanaa mana la qiyaasi karo sababtoo ah waxa weeye waxaanan arki jirin waxaan iskugu yimaaday odayaa waxaa hogaankii dhaqanka dhammaan hadday ugaasi ahaa laheyd iyo hadday salaadiin ahaa laheyd iyo hadday nuqabo ahaa laheyd dhammaan waa la iskugu yimaaday waxay yimaaday qiyaadadii kulli ay yimaaday culamo owdiinkii way fadhiyeen aqoon-yahamin jaamiciyiin dhammaan way fadhiyaan runtii waxa oraal waa la isku dhaafsanayay bayaanad baa laga soo saaray runtii dareenkayga meel qurux badan waa lagu dhigayey dareenkaygu aad iyo aad buu ahaa jazaak allahu khayran Een, ugaas ee, soo dhowow waxaad ka timid ee, gaar ahaan mudug Ee, marka ee, shucuurtaada بسم الله الحمد لله رب العالمين أدر شعورتيدو waa qof muslima oo caafimaad qaba oo wax ku- uu ku farxa aragta shucuurta uu farxo ayaan farxsanaa shirkan ee, maxaad ku qiimeynaysaa wallaahi shirkan waxaan ku qiimeynayaa shir ee, aniga intaan garaadkeedu la eg yahay shir intaan la eg oo shir diimeeda heer ee, nadwo intaan la lagu qabto oo hogaankii diinka iyo hogaankii diimeed iyo hogaankii maamulka ay dhammaan isugu yimaadeen oo si habsamele loo soo daadihiyey ayaan maaragtay ee, u arkaa inuu aad iyo aad muhiim u yahay iina farxad geliyey aan aad iyo aadna ugu maaragtay khayr uga rajaynayo aan isleeyahay hadda kadib cimrigaagu ma gaari doonaa shir sidaanoo kale inaad ka qayb gasho Een, maxaa si gaara kuu soo jiitay maadaama een, waxyaabo fara badan looga hadlay Een, adigu sama ka mid ahay dadkii niqaashka ka qayb galay oo aaraada dhiibtay ama talooyinka shirka ku lahaa waxaa soo ji- naftayda soo jiitay in dadka ee islaamka ee diinta islaamka haysta ee muslimiinta qof walba la weydiiyey waxa ay la tahay uun wax un diinta lagu horumari karo intaa ayaa soo jiidatay anigu haddaan inkas isaga hadlo intii fakradayda ka tabartayda waan ka dhiibtay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا وأخ نودون عبد الرحمن شيلو أهنا أفهيانك ولاية جبوينك waxaan ka qayb galnay shir qiimo badan oo looga tashtay arrimaha jihaadka bariga afrika oo muxuu ahaa een, lagula dagaalamayo cadowga ilaahi iyo cadowga muslimiinta shirkaasoo ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah fadwo sharci ah oo ay soo saareen culumaadiinka insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan muxuu ahaaye arrimahaas ayaga oo dhammaan aan soo sheegay in aan hirgelinno oo aan ku dhaqanno oo aan gaarsiinno insha allahu tacaala bariga afrika dhammaan biidni illaahi kariim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد anigoo abwantaa kow macalin ciise waxaan kulankan sharaftay qiimaha badan leh ama xafladan kala kulmay intii aan doonay ambaan ka malaysanayay ma aanan soo joogin xaflad lamid ah oo gaari karta sida loo soo dharaandhiriyey amba la isku soo dubariday iyo dadka kasoo qayb gala intaba marka eh, fadwooyinkii kasoo baxay ugu dambaysi gebagabadoodii oo qaaliga ahay oo wanaaga badnaana say tahayaan u liqnay waanan qaadanay wayna hirgeli doonaan aad iyo aad iyo si aan la aragon la maqal baan usoo dhaweynayaa cumriga ilaahay isiina soomaana istaagin xaflad sidan loo soo agaasimay bilacdan iyo quruxdan leh sida u dhacaysa aad iyo aadaan usoo dhaweynayaa shiribka aan dhehi lahayo gaalada adduunka aanu diri lahayna wuxuu ahaa wuxuu idinkula dhaca kenya waad ogtihiin wuxuu idinkula dhacay sheega soomaaliya dhexdeeda waad ogtihiin meel kastoo aad joogtiin saasaa laydin daba jooga ha u dambeeya kii todobada tobanka sargal idinkaga baktidayo africom lagu sheegayay kaabasiinba waa todobaya diyaaradood lagu halaagayo todobaya tobanka sargaal lagu dilayoo taliska africom lagu qabsadayoo tuurida dhammaan tuurada wada dhacay marka anigoo tarab gaalada u weynyaha la hadlayo waxaa idhi afar waxaad ee ta- ku taal mujaahidiintu caalamka waxaa isku sheegay iyo afar kale tuseenaan ku dhah waxaan ku yidhi inuu taliska africom tawxiid ka babaday tuseenaa yidhi inuu taliska africom tawxiid ka babaday tuseen toddobayo toban sargaaloo la wada toogtayay tuseen toddobadi diyaaradoodoo dib laga taagayay tuseen rag iiba tala saartayoo tuuray la dhacayay tuseen taraam inuusan wax tarayn hadda faankiisa waa la wada dhegeysanaya ma ogsan tahay taraam inuusan wax tarayn taraabadiisa waa tuseenayo ha marka gaalada adduunka intaasa insha allah kusii salaamaya
bismillahi magacay meel ree malaaq biyo malaaq axmed oo ah malaaq maalmaa oo ah malaaq maanlaaga ee shirkan una sakoyna shirciyada qiin badan qodob farabadaha ku bahay qodobadii ana qodobada aysan waana ka talagalnayo waana bayaan una xasaarni waana ka dhaqmo doona insha allah alxamdulilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah anigoo ah suldaan cabdiqani ee gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbooyinka ahna suldaanka beesh maxamed suweer waxaan joognaa gebagabadii shirweynihii wadatashiga ee jihaadka bariga afrika shirkaas waan ayiideynaa waan qaadanay maaragtay go'aanadii ka soo baxay go'aano dhaxalqala oo ummadda muslimiinta ah anfacaya oo aad loogu dirsay oo aad loogu farxay ayaa ka soo baxay cadowga ilaahay ee maaragtay ugu horreeyaan gaaladu iyo murtadiintu iyona dhabarka ka jebinaya marka shirkaas adeer aad iyo aad baan ugu farxsannahay waana qaadanay waana gudbinaynaa waana dhaqangelinaa waxyaalihii ka soo baxay si buuxda ayaan u dhaqangelinaa ciidanka ilaahay qaybo badan ka koobnaa qodob qodob inaan u hirgelinaa ayaan rajaynaynaa oon ummadda aan mas-uulka ka nahay ee muslimiinta soomaaliyeed gaadhsiino meel kastay joogaan baader jazaaka allah khayr kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo ka hadlayey shirkii dhowaan dhex maray hogaanka sare ee xarakad al-shabaab almujaahidiin culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka islamarkaana looga arrinsinayey arrimaha jihaadka bariga afrika waxaan halkan kusoo gebageynaynaa barnaamijkii dhacdooyinka dunida islaamka oo toddobaadkan gebyahaantiisaba aan kusoo qaadannay shirkaas taariikhiga ah ee looga arrinsinayey arrimaha jihaadka bariga afrika intaan ku kulmayno barnaamij midkan la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته
المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين